bulshada beeraleyda ee ku nool deegaanka meyka reebe ee duleedka galbeed ee magaalada mandheere ayaa ka cabanayo in beerahoodii laga qaatay siligna lagu oodayo lixdan iyo labada lixdan iyo saddexda markii kenya caalanka ay qaadanaysay dadka meeshaan deganahay oo beero ku lahay in hadda loo imaaday oo dhulka ay deganayeen laleeyahay kiilna maahina kakaca waxaa laga dhisaa madarasa laga dhisaa dawladda adinka qaadatay wax maanta ay haddee daryeel oho loo yeelana ay jirin wax talo oho loogu imaadana ay jirin wax loola tashana ay jirin beerihii awal ay canshuurayeenna canshuurtii laga diiday oo la yidhi beeraha kuiila maahayna canshuurta ka daaya markaa waxaan rabnaa ha u imaadeen dadka shicibkahay dhibkooda ha arkeena hana ka joojiyeeno sida maxkamadda waraaqdii ay soo dirtay ha la raaco oo ha la joojiye magacaygu waa cali cabdilaahi axmed waxaan joognaa maiko reebe meesha beeraha dadweynaha ay lahaayeen oo dadka masaakiinta ah haddana sidaan arkahayna waxaan u malayaa inta badan beeraha waa la soo wareeji fens qofkii lahaa lalama tashan waraaqdan inay tahay cod injection ka imaada gares high court originaalki waxaan u geynay o c s-ka ooy ku socosay si toos ah oo xakamadda ay soo amartay in la joojiyay shaqada ayadaa dhismana ay ka socon wax kalena aan laga qaban ilaa xakamadda go'aan cusub ay soo bixisa oo kan labaynaya madaxweynaha kenya waxaan ka codsanaynaa iyo dawladdiisa waxaan ka codsanaynaa arrintan inay soo dhex galaan horta waxaa la yidhaha dhaqan aadan xasan aabbahay aadan xasanaa la dhahaa meeshaanay taba quracaan ma ujeeddaa anoo siddeed jiraan joogo beertannada waa habaata intaasaan abuura aabbahay abuuraayan celinay shimbirka celileylahaan dhowray beertaan anaa marka ku haray aabbahay waa dhintay anaa abuurinay waa kuxaynay sanadka hadda cali roobaa doorasho soo galay cumar saala uu ku soo noqday ayaa nala yidhi marka beerihii ma liidin marka annaga waxaan rabnaa masaakiinaan nahnay beeraha naga inay noola dhiga beeraha naga marka inaan nagala dhiga madarasa annaga ma rabno madaxweynaha waxaan uhuru kenyaata aabbihiis maalinkuu doorasho qaadanaya intaas waa joognay dhulkanaga in noola soo ridaan rabnaa magacayga waxaa layidhaha aadan cabdi maxamed waxaan ka mid ahay dadka beeralayda michael reebey haddana maanta waxaan dhex joognaa beeraha sidaad arkaysaan marka waxaa waye aniga maanta sidaadna arkaysaan dadka beeralayda waa isu soo baxnay inaan arrintaanay aan ka hor tagnay kartaradaanay aan ka hor tagnay kan iyada waxaa waye waa diidannahay waa isu soo baxnay beerahaynan inaan maxaa la yidhahda aan dawladda waxaan adduunka aan u sheegaynaa in maxaa beeraha yaga maanta meeshaan naga maartay noola ogolaado oo xooggaa nagula maamuro nagala deeyo sidaad arkaysaan waraaqahan waa waxaa la dhahaa certificate of farm ownership waxaa laga gooyey xafiiska maanta landaa laga gooyey waa kuwan bijirkoodii waa bixi waa bixi waa bixi waa bixi hadda canshuurta ugu dambeeya ali bixi maandhood inaa bixi marka aan dhimcay waa lay diiday beeraha iyada waxaa la dowladda askalima wax adiga aan leedahay ma jiraan wax cabashada bulshada deegaanka mayka reebe kadib waxaan isku daynay inaan xiriir dhanka khadkan taleefanka aan ula samayno ama kafool kafool aan ula kulanno mas-uuliyiinta xafiisyada ay cabashadani qusayso si aan su-aalo uga weydiino cabashada bulshada mayka reebey balse ma suuragelin in mas-uuliyiinta dhanka khadka taleefanka aanu ku helno ama kafool kafool aan ula kulanno balse xilli walba ay suuragal noqoto waxaan idla wadaagi doonaa jawaabta mas-uuliyiintaasi ay ka bixiyaan cabashada bulshada mayka reebey maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafagr warbaahinta sta mandheera